barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii bisha sebtembarra waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjara
barnaamijka dhallinyarada maanta oo ku saabsan madasha dhallinyarada waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa saamaynta ay aqoontu ku leedahay dhallinyarada marka ay timaado dhinaca ganacsiga
qofka maareeyihii waxbuu qorsheeyaa waxa uu qorsheeyana ficil buu u bedelaa ficil markuu u bedelo dabadeedna wuu kaantarool regulation buu ku sameeya macnaha dabagal ka dabagalkaasoo ah wixii la qorsheeyey miyey u dhacayaan sidii loo sidii loo qorsheeyey waxyaalahan la qabanayaay miyey u dhacayaan sidii loo qorsheeyey
sidoo kale qodobadaan idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamijka ama xubintii heesaha ee maanta oo kale aad dhegaysan jirteen
heestaasi iyo barnaamijka guud ahaantiisay qodobo kale oo ciyaaraha ay ka midka yihiin ayaad ku dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyay caalamka oo aan idin dulmarno
musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sheegay in haddii la doorto in uu wax ka bedeli doono waxa ugu yeedhay heshiisyada ama tanaasulaadka madaxweyne obama u sameeyey dalka kuuba si uu caadi ugu soo celiyo xidhiidhka dalkaasi haddii aan kuuba ka soo bixin ayuu yidhi shuruudo kala duwan shuruudahaas waxaa ka mid a ayuu yidhi furfurnaan siyaasadeed iyo mid diimeed oo loo oggolaado shacabka reer kuuba islamarkaana la sii daayo maxaabiista siyaasiga ah ee dalkaas u xidhan
dowladaha maraykanka iyo ruushka ayaa jimcihii shalay sheegay inay doonayaan in wakhti kale loogu kordhiyo xabajoojintii toddobaadkan ka hirgashay waddanka syriya iyagoo xaqiijiyey inaysan weli bilaaban qaybinta gargaarka la rabo in la gaarsiiyo dadka u baahan washington iyo maskow ayaa sidoo kale muujiyey sida ay uga walaacsan yihiin xaaladaha kacsan ee weli ka jira goobaha ay dagaaladu ka jiraan waddanka syriya ilaa iyo afartan baabuur kuwa xamuulka qaada oo gargaar deg deg ahi ayaa magaalooyin kala gadisan oo wadankaasi syriya ku yaala ay doonayaan inay gaaraan kuwaas oo meelo kala gadisan ku xaniban waxaana la sheegayaa inay ku xaniban yihiin jidgooyooyin ku yaala xadka turkiga uu la leeyahay wadankaasi syriya qaramada midoobay waxa ay sheegtay in xaaladaha ammaanka aanan weli laysku haleyn karaynin iyadoo islamar ahaantaasina gaadiidka gargaarku ay wadaan ay noqonin kuwo ka gudba xadka
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta ay aqoontu ku leedahay dhallinyarada marka ay timaado xagga ganacsiga iyo hal abuurka shaqada waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey wariyaha v o e haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a waxaa inoogu marti ah oo maanta inagala qayb qaadan doona barnaamijkeenna hormuudka kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta ee jaamacadda camuud brofeser cabdisamed cigaha bane kaaliyaha hormuudka kuliyaddan abakor siciid cali iyo nimco cumar xuseen oo ah ardayad dhigata kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta iyo maxamed xasan cumar oo isagu ah ganacsade ka shaqeeya shirkadaha dhismaha kana mid ahaa ardaydii ka baxday kuliyaddan labadii kun iyo labiyo tobankii mowduuca aan kaga hadli doonno barnaamijkeenna madasha dhallinyarada wuxuu ku saabsan yahay saamaynta ay aqoontu ku leedahay dhallinyarada ee la xidhiidha ganacsiga maamulka xafiisyada dawliga iyo maaraynta shaqada ugu horreyn hormoodka kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta ee jaamacadda camuud brofeser cabdisamed cigaha bane waxaan ku weydiinayaa inaad sharaxaad naga siiso goortii la asaasay kuliyaddan qaybaha ay ka kooban tahay kuliyaddu iyo waxa lagu barto kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maarinta marka hore hashin sheekh cumar waxaan kaaga mahadnaqayaa martiqaadka aad noogu samaysay barnaamijkeen ee fursad noogu siisay inaan bulshada u sheegno waxa nagala gudboon barnaamijka aad ciwaankiisa halkan ku sheegtay ah saameynta ay aqoonta ku leedahay ganacsiga dalkeena intaa kadib horta kulliyadda waxa la aasaasay markii la aasaasay jaamacadda camuud waxay ka mid ahayd labadii kuliyadood ee lagu bilaabay markaa waxaan odhan karaa inay tahay kuliyaddii ugu horreysay ee lagu barto maamulka iyo maareynta ganacsiga ama qaybaha kala duwan ee maamulka ee laga furay markaa markii ugu horreysay somalilan kuliyaddu ilaa waktigaasi soo shaqeynaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ilaa hadda lodkii ugu horreeyay wuxuu ka qalinjabiyey labadii kun iyo saddexdii waxay kuliyaddu ka kooban tahay hadda waxay ka kooban tahay afar qaybood ama afar dhibaarman afartaasi waxay kala yihiin qayb lagu barto maamulka ganacsiga oo waxaa lagu bartaa xisaabaadka iyo maamulka ama afka qalaad waxaa lagu yidhaha accounting and finance iyo management waxaa jira qayb kale oo la yidhaha project management qaybtan waxaa lagu bartaa mashaariicda ama dawliga ama hay-adaha ama ama ama humanitarianka wixii mashruuc ku salaysan oo dhan baa lagu bartaa waxaa kaloo jirta qayb lagu barto la yidhaha public administration afka qalaad lagu yidhaha oo lagu barto maamulka dawliga sida xafiisyada looga shaqeeyo dawliga ama waxa dad ka dhexeeya ee ka badan ganacsi hal qof ama laba qof isku darsadeen waxaa kaloo jira qayb cusub hadda lagu soo kordhiyey oo aan weli laga qalinjabin laakiin sanadkii saddexaad curatay oo lagu barto wax afka qalaad lagu yidhaha diploma studies ama sida loo hogaamiyo ee loo maamulo horumarka maadaamanu iminka u gudubnay waktigii horumarka oo aan weliyada laga qalin jabin waxaa kale oo jira in muddada ay jirtay kuliyaddu ay soo saartay arday ka badan ilaa kun arday kunkaa arday waxay ka muuqdaan meel kasta oo ganacsi ka jiro ama maamul yaallo oo waxaad arkaysaa in kombaniyadii ama ganacsigii yaryara ay kordhiyeen kombaniyada ay maamulaana dee ganacsigu sida dadku ay ogyihiin waa wax u baahan farsamo iyo aqoon oo haddii qof aan aqoon lahayn uu bilaabo heer waxuu gaaraya ganacsigu aanu maamuli karayn laakiin waxaa imika la bartay inay ganacsigii uu yahay mid u baahan dhaktar oo halka uu ka buko iyo iyo halka uu ka fayoobay yahayba la ogaan karo markaa dee adduunkana waxaynu ognahay in kun qof combany baa toban kun oo qof u shaqeeya matalan dahabshiil imika dhowr kun oo qof baa u shaqeeya marka weli baahidii shaqaalaha ee loo baahnaa ama dawliga ama hay-adaha ama kombaniyada maanaan maanaan soo saarin sidaa darteed baad ugu arkaysaa ardayda ka baxday kuliyaddan meel kasta qaarkood baa waxay ka shaqeeyeen hay-adaha caalamiga oo international staff qaar baa yurub ka shaqo galay qaar baa afrika ka shaqeeya qaar baa ganacsi abuuray oo ganacsigooda ka dhex muuqdaa oo ay aada u fara badan yihiin intaas maa kusoo koobi lahaa
abubakar siciid cali kaaliyaha hormuudkan kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maareynta maadaama arday ka baxay kuliyaddan aad ahayd haddana ka shaqeeya isla kuliyaddii lafteedii waxyaabaha ay aqoontu ku soo kordhiso ama isbeddelka ay kugu keentay adiga dadka kale ay ku keento maadaama imika aad kuliyaddiina ka shaqayso seed u aragtaa marka adugu aad baad u mahadsan tahay haashim fursaddan qaaligeed igu siisay inaan ka hadlo ama waraysi aan adigala yeelato v o eda haddii aan ka jawaabo su-aashaasi marka hore saad sheegtay waxaan ka qalin jabiyey ama aan macnaha ka soo bartay isla jaamacaddan facultiga la idhaahdo project management ama maaraynta mashruucyada oo kale isla markiina waxaan ahaa macnaha isla facultigaasi ama departmentkaasi qoladii ugu horreysay ee ka qalin jabisay sidaa darteed waxaan ka shaqo galay isla camuud kuliyaddii maareynta iyo magaranaysa public administration sidaa darteed kuliyaddu sidaa cabdisamaad noo soo sheegay waa kuliyad saas u ballaadhan oo bixisa dhibaarmanadaasi uu soo kala sheegay oo lagu kala bixiyo labo brogram oo midna yahay degree midna dibloma waxyaalaha markaa maxadaa iga beddeshay ama qof kasta oo barta cilmi uu bartaay wuxuu iskaga bedeli karo tanaan lahay project management ee ka soo qalinjabiyey ee ah sida loo maareeyo mashaariicda waxaan horta halkaas kelmaddaasi ama project management waxay ka kooban tahay laba kelmadood oo ah the project iyo management mashruucii iyo maareyntiisa marka waxay tahay barashada sida loo maamulo mashaariicda taasi markaasi qof kasta oo kasoo qalinjabiyay wuxuu xog buuxda u heli karayaa in uu macnaha shaqooyin buuxa ka helo hay-adaha oo had iyo jeer Een, ehm, hay-aduhu marka ay macnaha soo fag- een, waxa la dhahdo shaqo markay soo xayeysiiyaan had iyo jeer waxaa ku jirta shaqooyinkaasi maa- maareynta mashruucyada sam project managementigaasi wuxuu ahaa waxaan odhan karaa waxa wee- waxa weeye cilmiga ugu da-da weyn intaa dadku bili-aadanku jiraan laakiin waa cilmi soo ifbaxay een, kun iyo sagaal boqol- ama markaan idhahdo tusaale ahaan 1950 ama kun iyo sagaal boqol iyo kontonamadkii kabacdi dagaalkii labaad iyo kii ko- kii laba- kii koowaad iyo kii labaad ee adduunku markay dhammaadeen taasi markaas markay suurtagal waxay uga dhigtay in een, eh, uu aada u soo ifbaxo maareynta mashaariicdu because waxaa xiliyadaas la sameeyey u n een, eh, policieska ama macnaha united nations policieska ay sameeyaan taas oo markaa fudaydisay islamar ahaantaana hirgelisay in la hirgeliyo mashaariic fara badan ma dadka maareeyayaashu maxay qabtaan marka la dhado maareyntu waa dadka waa waa waxay maareeyayaashu qabtaan Een, qofka la dhahdo markaasi maareeyuhu muxuu qabtaa markaan ka jawaabayno waxbuu qorsheeyaa oo tusaale ahaan waxaa la dhahdaa planning organizing leading controlling markaan soomaali u bedelno qofka maareeyihii waxbuu qorsheeyaa waxa uu qorsheeyana ficil buu u bedelaa ficil markuu u bedelo dabadeedna wuu control regulation buu ku sameeyaa macnaha dabagal ka dabagalkaasoo ah wixii la qorsheeyey miyay u dhacayaan sidii loo si loo qorsheeyey waxyaalahan la qabanayaay miyay u dhacayaan sidii loo qorsheeyey marka qofka project managementiga bartay ama maalinta mashaariicdu waa qof macnaha u soo dhiiran oo ah qof proactive oo macnaha markuu sheedhaco un aan baraarugina qof mar kastaba soo jeeda oo u dhiiran islamar ahaantaana ka hortegi kara shay intuuna khasaarin waxaan bartay in aan aqoon u yeesho sida loo kantaroola macnaha si loo dabagal loogu sameeyo wixii la qorsheeyey sida loo waafajinayo dhicitaankiisa waxaan tan uga jeedaa shay kastaa marka la qorsheeyo iyo marka laga shaqaynayo gaab baa u dhexeeya marka qofka maareeyihii waa qof marka macnaha xil iska saaraya wixii dhacayay ama activitieskii hawshii la qabanayay miyay waafajisan tahay si loo qorsheeyey ganacsade maxamed xasan cumar waxaa tahay nin daayar oo ka shaqeeya ganacsiga islamarkaasina ka shaqeeya shirkadaha ka shaqeeya dhismaha horena waxaad ahayd arday ka soo baxay kana soo qalinjabiyey kuliyaddan ganacsiga maamulka iyo maaraynta sanadkii labadii kun iyo labayo tobankii bal waxaad ka warantaa ood ka sheekaysaa sida ganacsigaaga imika aad ku jirto aada ugu maamusho ama saamaynta ay ku yeelatay aqoontaadii ganacsiga aad ka shaqayso anuu ahaa arday ka- ka baxay jaamacadda camuud magacayguna maxamed xasan cumar marka horeyse horta waxaan u mahad celinayaa idaacadda iyo weriga haashim kolley waxbarashadu waad dareemi kartaa oo maanta anu waan dareemaya waxaanad ku dareemaysaa aqoontu kolley waxay ku- waxay ku tusaysaa xagga aad u socoto waxaa taqan waayo waata maanta keentay kambaniyadu inuu ogaado one minute xaggu u socdo one second waad ogaan kartaa dhaqdhaqaaqa xaggu u socdo ma khasaaraad ku jirtaa ma faa'iidaad ku jirtaa ta labaad waata keentay inaan ardaygu ku dhiirido ama qofka dhallinyarada ee jaamacadda camuud ka soo baxay weliba qaybtan maamulka iyo maareynta ka soo baxay uu ku dhiirido inuu isagoon waxba hayn lacag hayn wax abuuri karo oo samayn karo maxaad abuuri kartaa waayo maanta magaalada hadduu u fiirsado businesska ka jira ee la abuuray iyagoona investment jirin waa arday jaamacadda camuudeed ka baxda iyadoona maalgelin jirin waa waxa uu ardaygu ku keenay inuu wax abuuri karo waxna samayn karo anoo kale waxaan dareemayaa maanta meeshaan ka shaqeeya ama kambanigaygu markaan u imiday anoonan waan sii jooga anoonan waxba barin laakiinse isbeddelkaa ka muuqda maanta een dareemaya wax waxa keentaan isla aqoontaad soo baratay hadday maamul noqoto hadday xisaabin noqoto waxaasoo dhan waxaa keenaa isla waxbarashada soo baratay tusaale ahaan waddankana markaad qiimayso waxa ugu badan ee saamaynta ku leh ama isbeddelka xagga dhaqaalaha ku leh waa ardayda jaamacadda camudeed aqoontu markaa kulli qofka waxay ku bedde- isbeddel bay ku keentaa oo waxay ku tusaysaa inuu qofku isagoo wax samaysan karo had jiri karto had noolaan karto adoonan cidna ku tiirsanayn taana kulley waxaan uga mahad celinaynaa deyntii jaamacadda keentay iyo dowladda iyo gebi waxaan uga mahad celinaynaa maamulka waan uga mahad celinaya ta labaad inaan ku daray waxa weeye waxbarasho markaad soo baranaysid kolley maaha inaad usoo barato uun dee ma waxbarasho laxuma inaad siinayso laakiinse waxaad ku tusaysaa dannimo inaad qof jira tahay oo muuqda waxna samayn karo nimco cumar xuseen waxaad ka mid tahay ardayda wax ka barata hadda sanadkii ugu dambeeyeyna ku jirta kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta gaar ahaan qaybta maamulka xafiisyada nimco bal waxaad ka warantaa aqoonta aad ka baratay amase aad ka barata haddaba kuliyaddaasi iyo waxa aad ka filayso inaad soo kordhiso horta marka hore ee, waxaan aad ugu mahad celinayaa ee, barnaamijka daadihinaysa adigoo haashim oo madasha dhallinyarada oon ku faraxsanay inaan fikirkayga kusoo bandhigo su-aashadii weydiisay haddaan haashimo usoo noqdo waxaan dhigtaa kuliyadda business and public administration oo looran karo waa culumta barashada ganacsiga iyo weliba siyaasadda dhanka maamulka laakiin een, fiilka aan ka dhigto oo ah een, culumta maaraynta ama barashada maaraynta dhanka siyaasadda walaahi waxaan is oran karaa wax badan baad kusoo kordhin kartaa marka dhinacyo badan laga eego waayo markaygii hore ahaa hami ahaan inaan siyaasad barto siyaasadda barashadeeduna waxay tahay muhiimadda inaad meelo badan soo marto ay kamid tahay inaad fiilkan gasho public administrationka ama culumtan een, barashada maamulka ee, dawliga ee dhanka xafiisyada ah Eh, wax badan buu ka bedeli karaa shaqsiga maanta eh, barta kuliyadaasi waayo waxaynu ognahay maanta dunidan aynu ku noolnahay ama somalilan in baahi badan oo dawliya ay jirto oo inta badan la dhaliilo xafiisyada jira inaanay aqoon badanba u lahayn siyaasadda marka haddii la helo een, dad badan oo aqoon u leh siyaasadda ama barasho soo bartay eh, siyaasadda sidii loo maarayn lahaa waxaan qabaa inay wax badan ka bedeli karaan haddaan tusaale kuu soo qaato hadda waxaanu dhiganaa eh, koroso gaagaaban oo ka mid ah een, sida xafiiska dawliga loo maamuli karo haddaynu tusaale gaaban soo qaadno een, magaaladeenna booramaynu ku noolnahay xarunta gobolka awdal dowladda hoose dhibaatooyin badan baa ka jirta hadda waxaan bartay eh, course la yidhaahdo local government ama barashada eh, maamulka dowladaha hoose waxaan qabaa inaan garan karo dhaliisha ka jirta een, dowladaha hoose dhibaatooyinka jirta waxaan garan karaa oon maarayn karaa haddiiba aan meeshaa tago een, caqabadaha jiri kara ama sida wax loo maarayn karo ama sida wax loo qaban karo inaan aqoon u leeyahay taasaa kuu tusaale cad ah haashimo inay een, qolada ama fiilkaa dadkaa ka soo baxa inay dunida iyo dalka iyo dowladaba wax ka bedeli karaan weli waanu haddana isernidhaahno businesskana laga yardhaweystaa laakiin haddana waxaan qabaa in maxay haydeen hay saameyn ku leedihiin weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a oo ay nagala qayb qaadanayaan hormuudka kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta brofesor cabdisamed cigaha bane iyo kaaliyihiisa abukar siciid cali nimco cumar xuseen oo ah ardayad dhigata kuliyadda iyo maxamed xasan cumar oo ah ganacsade horena uga qalinjabiyey kuliyaddan Eh, brofesor cabdisamed cigaha bane ardayda waxbaad u dhigtaan waxaad bartaan ganacsiga waxaad bartaan maamulka iyo maaraynta waxaad bartaan sida xafiisyada iyo siyaasadda lagu maamulo sa ay nimcaba tilmaamaysay halkay ku tababartaan Eh, tababarka oo kale ay ku qaataan waxa aad soo barteen halkay ku tababartaan ardaydani marka ardaydu markay horta dhiganayaan een, waxay sameeyaan wax een, practicalkii ku dhowdhowo cases baa la brisan gareeyay soo baaraan markay sanadka ugu dambeeya ku jiraanna waxaa la yidhaha industrial attachment afka qaad lagu yidhaayo waxaa la geeyaa waxa ay baranayaan meelaha ay ka socdaan ayaa la geeyaa bilo oy soo arkaan oo wixii ay soo barteen oo shaqaynaya ayay soo arkaanoo waxa ka qaldan bay sheegaanoo kombaniyada iyo hay-adaha wixii ka dhimin bay ku kordhiyaan wixii khibradee saa-idana way ka qaataan marka inta badan waxaa loo qaybiyaa ardayda een, waddanka oo dhan ilaa iyo inta somalilan ka jirto ayaa loo qaybiyaa matalan waxaa la geeyaa dekedda berbera ayaa la geeyaa waxaa la geeyaa haamaha shidaalka ee berbera waxaa la geeyaa ururada internationalka iyo ku un-ta oo ay ka mid yihiin soonya iyo safe children iyo hay-adaha oo dhan waa loo qaybiyaa hudheelada waaweyn bay tagaan bangiyaday tagaan waxay tagaan hay-adaha isgaarsiin kombaniyada isgaarsiinta ay ka mid tahay talasom iyo somtel dahabshiil bay tagaan markaasay kasoo qoraan eh, buug bay kasoo qoraan khibradda ay kasoo barteen waxay soo sheegaan wixii markaa eh, gaab jiray ama eh, bannaan eh, waxa meeshaa ka maqnaa way kusoo kordhiyeen iyo waxay kasoo kororsadeen qaarkoodna marka horeba iyagoo ku jira oo een, kasoo jeeda family business ama iyagoo markay laba sano ku jireen business abuuray oo khibradii isku waday sidaa ku wada
abokor saciid cali waxaad sharaxday ood ka sheekaysay maareynta mashaariicda waxaa jira mashaariic loogu talagalay horumarinta ganacsiga amase abuurista ganacsiga oo ay bixiyaan hay-adaha sida bangiga adduunka u s aid iyo kuwo kaloo badan oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka abuuri kara mashaariic ganacsi kuwaasi oo kale ma jiraan ardayda ka soo baxday kuliyaddan saameyn ay ku yeesheen oo ay kaga qayb galeen tartanada mashaariicdaasi ganacsiga ee la abuuraya
way jirtaa xabaddaasiyo markaan leenahay mashaariicda waxaa jirta koorsooyin ardaydaas ay qaataan is- iskooda ay u qaataan oo la dhahdo project proposals writing macnaha siduu ardaygu u dalban karo mashaariic kaasi oo ah inuu qof marka horeba au yaqaano islamar ahaantaana uu training ku qaato sida loo qori karo ama sida loo sheegi karo problem ama gaab jira inuu ardaygu qeexi karo kaasi oo markaas u suurtagelinaya hay-adaha iyo cidda ay khusayso tusaale ahaan bagiga adduunka oo kale in uu u bandhigi karo baahi jirta isla mar ahaantaana si fudud qofkii maganaasa ugu qanci karo bixinayay maxaa heeday fankaasi bixinayay ama lacagtaasi mashruucu ku baxay bixinayay saa darteed way jirtaa in uu qofku qaato ah, project proposal writing la dhahdo macnaha siduu qofku u bandhigi karo dhibaato jirta gaab inuu qofku sheegi karo isla mar ahaantaana qofka ay eh, bixinaya lacagtaasi ama fankaasi bixinaya sawir buuxa oo uu ku qanco dhibaatadaas in wax laga qiimo karo siinaya sa- saa darteed way way jirtaa ardaydan ka soo baxday f- eh, department fakalkani in ay si toosa u bandhigi karaan dhibaato jirta isla mar ahaantaana si buuxda looga soo jawaabi karo waad mahadsantahay hormuudka kuliyadda profesor cabdisamed cigaha bane ardaydaadii ka baxday kuliyaddani su-aashaan weydiiyey imiga abokor saciid oo kale ma ka qayb qaataan inay tartamaan mashaariicdaasi loogu talagalay horumarinta ganacsiga amase ganacsi abuurka ee ay bixiyaan bangiga adduunka u s aid iyo kuwo kale oo yurubiyanka ahiba ma ka qayb qaataan بسم الله الرحمن الرحيم إن إن هاشم وما سنتهاي إن سيدا رنتها إن مشاريع دا ينوغن هاي وحي أبهايهن أقون وهانتي أيوغو تلقلين إن ويل إن إن ويل بانكو أما إن بنك هرمانتي أدونكو إن كوكب عيو دقالهن قارهان قناحسيا marka shuruudo wuxuu leeyahay la maro oo shuruuduu leeyahay shuruudaha inta badan waxaa buuxin kara un qof bartay ganacsigii waayo shuruudaha waxaa ka mid a qofku inuu research samayn karo marketing suuqayntiibaa ka mida xisaabtiibaa ka mida maamulkiibaa ka mida shaqaalihii loo qoranayaa ka mida waxaa ka mid a qaybihii oo dhan business balaankiibaa ka mida ama inta aan ganacsiga la bilaabin in- intaan ganacsiga la ogaan inuun qofku in aqooni jirto ganacsi Da- berigii hore ganacsiga waa la iska bilaabi jiray marka lacag la helo laakiin mar aqoon markay jirto waa la qoraa oo wixii oo qoran oo i- i- jira qorshihii ayaa la bilaabaa marka in- fariin baan halkan ka dirayaayo aan rabaa inaan uga faa'iidaysto barnaamijkan fiyaadu inagu casuuntay dadkeena ganacsadihii waxay u baahan yihiin mashaariicdaas oo kale marka ay codsanayaan in qof waxaan bartay oo qori kara oo xisaabtii samayn kara oo afkii adduunku fahmayey ee ganacsiga loogu talagay ku hadli kara oo qori kara inay kaashadaan wayna joogaano ama iyagaa dhalay ama kombaniyadooda ka shaqeeyaan ama way kiraysan karaan qaarkoodna intay hore u sameeyeen ayay iyagu heleen waayo haddii garoon kubad lagu ciyaaraya uu soo galay qof aan weligii kubadba ciyaarin iyo qof wi- lasoo tababaray way kala badinayaan marka inta badan oo wax loogu talagalo in aqoontii iyo ganacsigiiba wada socdaan marka wax weyn bay u tari karaan in goobaha ganacsiga ardayda baratay maamulka iyo maalinta ganacsiga
intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a oo ay nagala qayb qaadanayeen hormuudka kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta ee jaamacadda camuud brofesor cabdisamed cigaha bane abokor saciid cali kaaliyaha hormuudka kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta ee kuliyadda jaamacadda camuud nimco cumar xuseen oo ah ardayad dhigata isla kuliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta qaybta maamulka xafiisyada dowliga ah iyo ganacsade maxamed xasan cumar oo ah ganacsade ka shaqeeya shirkadaha dhismaha kuna nool magaalada bowrama aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaa barnaamijka aad nagala qayb qaadateen ee madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a haashim sheekh cumar good v o a bowrama
aad u mahadsan haashim sheekh cumar goodo barnaamijka madasha dhallinyarada nala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan haatanna dhinaca ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
haddaan dhegaystayaal idin dulmaro qodobada wararka ciyaaraha gaar ahaan kulamadii dhacayo kuwa dhacaya naadiga kubadda xagta chelsea ayaa gurigeeda guuldaro kala kulantay naadiga liverpool kadib kulan ka dhacay gegada stanford bridge oo laba gool iyo gool naadiga chelsea afka ciidda loo daray inkastoo labada gool ay ku hormartay naadiga liverpool ayaa waxaa u kala dheliyay ciyaaryahanada jed dejan lovren iyo jordan henderson waxaase naadiga chelsea goolka keliya oo dheliyay ciyaaryahan dio costa kulamada kale ee maanta dhexi doona waxaa ka mid ah hal city arsenal ayaa la dheli doontaa leicester cityna waxa ay martigelin doontaa banley a f c barenmouth iyo manchester city ayaa ballansan west bromwich albion iyo west ham united ayaa wada ciyaari doona everton iyo middlesbrough ayaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona horyaalka dalka talyaaniga naadiga ac milan ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga zambadoria kulan shalay dhacay kulamada maanta dhici doona lazio iyo baskar ayaa dheli doona napoli iyo bolonya ayaa sidoo kale wada ballansan horyaalka dalkaasi spain real betis iyo granada laba gool iyo laba gool ay ku kala baxeen kulamada maanta dhici doona oo goorudha kulanka ugu soo horreeya waxa uu yahay naadiga leganis ayaa waxa ay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga barcelona oo kulanka ugu dambeeyay barcelona deportivo alaveres ay ka adkaatay atletico madrid iyo sporting giron ayaa wada dheeli doona eber iyo sevilla ayaa balansan malaaqa iyo las palmas ayaa sidoo kale dheeli doona dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaa haynoo joogto
aad u mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinac ciyaar ay nala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha ayaan jallaacaynaa
sida lebiga hawdu lamihi ka howre ama muqalulkiyo ubahlacayaati sida sida sida sida sida lebiga hawdu lamihi ka howre ama muqalulkiyo wahlacayaate luqunta cabaadhiyaha rabbi kagalaastiyo lafiha garaaraha markaad lagaca ka siis luqunta cabaadhiyaha rabbi kagalaastiyo lafiha garaaraha markaad lagaca ka siis laqanyadii jacayl jacaylkan leecaleecaya laabtaydi qaade liqanyadii jacayl jacaylkan
codkaasina wuxuu gebagabow yahay idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ismaaciil xuseen farjaran oo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada iyadan la socodsiinaya tan iyo intaynu idaacadda afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
laxaha korkoodiyo xidigahan lalolo laydhahay sidaati